waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka hiiraan ee wada shirka ka socda magaalada beledweyne ayaa sheegaya inay doonayaan in gobolka hiiraan laga dhigo laba gobol si markaasi uu noqdo dowlad goboleed ka tirsan dowladda federaalka wax kaloo ay sheegeen intii shirka uu socday in dhowr iyo toban beelood oo ka mida beelaha gobolka ay heshiisiiyeen haddana ay u gudbayaan wejiga labaad ee shirka haddaba waxaa ka mid a dadka shirkaasi wax ka soo qabanqaabiyey ee wada siyaasiga ibraahim xabeeb nuur oo horay wasiirro uga soo noqday dowladihii hore ee kumeel gaarka ee soomaaliya muddo dheerna xildhibaan ahaa wuxuu gobolka ka yimid iyo shirkaasi ka socda beledweyneba toddobaadkan istuudiyaha b b c da ee london ayuuna nagu soo booqday waxaa marka hore weydiiyey bal inuu noo sharaxo halka ay wax u marayaan markii ugu horreysay adigu dhowrka wiigo heshiis socotay ilaa siddeed beelooda heshiiyey gadaalna dhowr beeloodoo kale ayaa haddana mataqaana heshiisiintii isku raaceen laakiin weli waxaa runtii aad yacni u baahan oo weli shaqadu socotaa qeybtii kale oo dagaaladii sokeeye oo ku hadda ugu dhibka badnaa oo maalmahan dhow bilahan socday ayaga ayaa hadda lagu mashquulsan yahay oo shirweynuhu guddi u saaray soo dhamaystira howshaas waan gartay marka xabe waxaa tiri ilaa hadda beelo ilaa tumaneeye gaaraya arrintoodii la galay oo dib u heshiisiin la dhex dhigay shirkana laba weji baad ku tilmaanteen wejigan hore marka intaan kan dambe aanan u gudagelin beelaha qaar waxay leeyihiin hal beel baa waxaan iska wata annagu arrintan nagalama tashan maxaad ka leedahay arrintaasi runtii horta meesha waxa jooga waa reer hiiraan waa jiraan laba saddex beelood oo weli aan si buuxda uga soo wada qaybgelin ayagane waxaa lagu jiraa dadaal in qofno aysan ka maqnaan oo shirkaa ka soo wada qayb galaan oo weliba aan jecelnahay inay ka qayb qaataan habka dib u heshiisiinta dagaalada ugu sokeeyo ugu adag oo aan jeclayn in dadkii ugu faradhuudhuubnaay ay yihiin aan aaminsannahay inaan mataqaanaa ayaguna howshaas nagala qayb qaataan dadaal badanaa loogu jiraa qof kasta oo reer hiiraana oo aan shirkaa jooginne shirku geed gaaban iyo geed dheer wuxuu u fuulayaa inuu shirkaa ay ka soo qayb gasho waxaa kaloo jirta in qorsho kale aad damacsan tihiin oo markaad furayseen shirka aad ku tilmaanteen in wejiga koowaad ee dibheshiisiinta kasokow aad aayakatalintii iyo gobolka in maamul loo sameeyo ama maamul goboleed la sameeyo aad doonaysaan muxuu qorshihiinu yahay marka ugu horeysa aadaan ugu faraxsanay su-aashaas waxaan rabaa inaan shacbiga soomaaliyeed quluubtooda iyo fikirkooda aan u sheego inaan u sheego dowladda dhexe ee soomaaliya inaan u sheegno baarlamaanka soomaaliya inaan u sheegno dhammaan inta wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo cadaaladda jecel kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sideeddii hiiraan wuxuu ka mid ahaa lixdii gobol oo lagu aas-aasay koonfurta soomaaliya xilligii talyaaniga gobolladaas waxaa ka mid ahay aalta jubba baasa jubba banaadir hiiraan mudug iyo bari intii lixdii gobol kadibna lixdankii soomaaliya waxay ku midowday sideed gobol oo qarankii soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol lixdan iyo kowdii lagu dhisay sideeddii gobol toddoba ka mid ah xilligii siddeetan iyo labadii iyo siddeetan iyo afartii xukuumaddii milatariga aheed waxay ka dhigtay laba gobol iyo saddex gobol waxaa gobolka hiiraan oo gobolka saddexaad xagga bobulashinka iyo maaragtay dhulka ah uma helin xuquuqdii uu ku lahaa sida gobollada kale loo qaybiyey sidaas daraaddeed gobolkaasi wuxuu diyaar raadinayaa xaqii uu ku lahaa dhaxalkii ay heleen gobollada kale ee soomaaliyeed inuu asigana uu helo hiiraan waxaa loo sameeyey dekareeto laba gobol ka dhigtay xilligii madaxweynihii kumeel gaarkaah shariif sheekh axmed dekareetadaasna waxaa hor istaagan xukuumadda hadda jirta oo leh laakiin ma hayno wax caddaynay ku hor taagan tahay laakiin middan aad sheegaysa aad leedahay gobolkan waxa uu ahaa gobolladii hore ee soomaaliya kadib baa soomaaliya siddeed iyo toban gobol ay noqotay nidaamkan iyo qorshahan hadda la wadana siddeed iyo tobankaas gobol unbaa lagu wadaa marka maxaad ku diidantihin haddii dowladdii ay leedahay hiiraan waxaa laisku darayaa shabeellada dhexe example alta jubba keligeed gobol ay ahayd hadda waa dowlad goboleed baasa jubbana waa sidoo kale waa kismaayo waa dowlad goboleed mudug iyo galgududu waata hadda la dhisaya waa dowlad goboleed gobol gobol ayna ka soo jeedaan gobolkaasi waxaa ka maqan dhaxalkii uu ku lahaa qaybintii qaranka soomaaliyeed goboladiisa loo qaybiyey labo gobolku wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo qabo gobolka banaadir saddex gobol baa loo qaybiyey shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo banaadir shabeellada dhexe markaasi iyo hiiraan oo aan la qaybin oo shabeellada dhexe bersentage marka loo qaybiyo ay boqolkii soddon tahay hiiraanna uu boqolkiiba boqol yahay sidee baawur sheerinkii wax loogu qaybsanaya marka ma waxaad leedahay haddaan la qaybin hadda ha la qaybin maxaa maanta keenay intaas haddii aan horey loo qaybin hadda la qaybin waxa keenay intaas inta ka horreysay ma aysan jirin dowlad goboleedyo iyo maamulo la dhisaya ma jirin maamuladii gobolada marka la dhisaya xaquuqdii uu ku lahaa soomaaliya inuu helo ayaa muhiima midda kale annaga haddaan nahay reer hiiraan iyo dadka shabeellada dhexa dega waa dad isku mid ah oo reer hiiraan qaybo badan oo ka mid ah ayaaba shabeellada maxaad ku diidantihiin marka?
ayaa degan inaad jowhar wax la wadaagtaan dadku lama rabo in laga afmiishaareeyo annagu ma diidanin shabeellada dhexe laakiin marka hore waa inay hiiraan noqotaa laba gobol ilaa ay laba gobol say ku noqonaysaa laba gobol laba Hiiraan.
gobol waxay ku noqonaysaa waxay haysataa dekreeto madaxweyne dekreeto madaxweyneha dekreeto madaxweyneha dumi karta ama baabi'i karta maxay sheegaysaa dekreetadaad dekreetadaasi waxay sheegaysaa gobolka shabeellada sare in laga dhigay gobol iski u taagan oo ka go'ay gobolka hiiraan marka annaga waxaan doonaynaa gobolka hiiraan gobolka shabeellada sare dan way isku darsan karaan shabeellada dhexe waxaan ka qabnana ma jirto laakiin ilaa hiiraan uu laba gobol noqdo reer hiiraan diyaara uma aha inay cid ku darsadaan haddii ay dhici weyso ka waran ilaa hal gobol wax kuma noqonaysaane dastuurka dalka wuxuu qorayaa muddo laba sano ah in gobolku sidiisa u istaagnaa karo asigoo hoos tegaya dowladda dhexe ilaa uu xuquuqdiisa ka helayane qodobkaasaan qaadanaynaa haddii aan ku heshii weyno xukuumadda hadda qaabkay ku wado kaasi waxa uu ahaa siyaasiga ibraahim xabeeb nuur oo ka mid ah dadka wada shirweynaha ka socda magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan